wallaahi kolxo arrintaa uu ka jeediyey markii uu yurub tegay arrinta ugu weyn ee soomaalida khuseysa waxay ahayd markuu yidhi dalalkan geeska africa oo uu ula jeedo saddexdii dal ee etoobiya soomaaliya eritrea iyo jabuutina soo raaci uu isagu u hingisay inay isku darsamaan inuu yidhi uma baahno ciidamo kala qoqoban ee ciidamo keliyata oo xoog dal ah ay u baahan yihiin taasaa horta muhiim ahayd intaa waxa raaca isagoo dardargeliyey dib u habeynta xadadka ay soomaalida iyo oromooda isku haysteen gaar ahaan oo hadda maalin dhaweyto guddi sameeyey afartan iyo kow ah hal shaksi oo keliyata ayaa soomaali ah oo shamsidiin la yidhaha dowladihii tireedana safiir u ahaa iyo commishin kale oo labaad uu sameeyey oo ah commishinka dib u heshiisiinta ee etoobiya oo halkaasna gabadh soomaaliyeed oo weliba dhalinyar ah waayaaragnimadooduna aada u kooban tahay ayaa lagu daray oo aabaheed soomaaliya ay hooyadeedna oromo tahay afka soomaalidana aanu aada iyo aada ugu jilicsanayn isla markaa qowmiyadaha kale waxaa kaga jira siyaasiyiin rugcadaa ah sida goosh walde oo ahaa foreign minister ama wasiiru khaarijihii xilligii dagaaladii siyabaxe markii laga heshiinayay waxaa ku jira madaxa qaybtii mujiciga ahayd ee gumbood sadan burhani negga waxaa ku jira madaxa ururka isu tagga qowmiyadaha southka petros bayane waan afartanka qof ugu yaraan wax ku dhow shan iyo soddon lix iyo soddon oon aada u aqaano waa dad culculus oo aniga qudhaydu aan u noqon karo nin da-yar ama saaxadda ku cusub marka marka gabadh soomaaliyeed oo fifty percent soomaali ah fifty percentigana oromo ah dal oromona ku kortay in soomaalida arrimaha xasaasiga ah ay wakiil ka noqoto iyo labada guddiba oo midkiiba koob iyo afartan yahay hal soomaali lagu daro iyadoo soomaalidu tahay qoomiyada saddexaad ayadoon o l f lagu darin ayadoon lagu dirin musheekhdeenii oo xagga kale christanka ay ku jiraan madhabadaha christanka oo dhan waxaad arkaysaa abiyi dagaal adag oo weliba keli adayg ah oo yasid ah inuu soomaalida ku wado waxaana natiijada anu aan ka baqanaya kasoo baxaysa waxay noqotaa inay noqoto dhulbood soomaalida mar labaad lagu soo celiyo
marka cawaaqibka ka dhalan kara muxuu yahay sida aada uga hadashay arrimaha xuduudaha oo kale waa arrin xasaasiya dad badan ayaa u dhintay hadda labadii sane ee u dambeeyey ilaa haddana xiisadii waa taagan tahay hal shaksi oo weliba aada sheegtay in uusan khibrad badan arrimahan xuduudaha u lahayn soomaali ha ahaata laakiin oramana kasoo jeedo oo hooyada tahay maxaa ka dhalan kara cawaaqib noocee
waxa ka iman kara dhowr arrimood baa isa saaran horta ninka madaxweynaha deegaanka looga dhigay mustafa cumar isaga qudhiisu fakradaha meeluu kasoo amaaday garan weyne laakiin dul badan oo soomaali leedahay wuxuu aaminsan yahay inaanay soomaalidu lahayn marka inuu si hawl yar ku bixin karo ayaa dhici karta meesha ugu weyn kolba waxa weeye waa saddex jahood oo aan ka baqanayo in oramooda hadda indhahay saarayaan deegaanka muyaale oy ku dhaarteen kuna xilo fureen inay qaataan waa kow tan labaad waxa weeye saana qaybsiga dirdaba oo ilaa iminka ahaa konton iyo konton soomaaliya oroma ay kala qaybsan yihiin in dib loogu noqon rabo lana fuquuqi doono soomaalida dagaalo culusna ay ka socdaan gobolkaa city gaar ahaan magaalada dirrabe ayada oo isla markaa dhul kale oo soomaalida ahaan beesha ciisuhu leeyihiin afarta lagu daray haddana la rabo in lagu sii daro dhulal kale taasi waa ta labaad ta saddexaad ee ugu xanuunka kulid waxa weeye baabili oo kun sagaal boqol afar sagaashan iyo afartii markii la qaaday tirakoobkii reeb ay qaadeen soomaalidu waxay ahayd deegaankaas boqolkiiba sagaal iyo sagaashan soomaali bay ahaayeen halka barsanto ee soo hadha waxay u qaybsanayeen oromo iyo dadweyda kale gobolka ay aada u rabaan oo ah gobolka ugu khayraad badan deegaanada soomaalida lowska ugu badan ee africa ee geeska amin etoobiya uu ka baxana la rabo in si buuxda gacanta loo geliyo iyadoo dagaaladan ku habsaday deegaanka tuli guuleed oo hadda muddo dheer socdo dad badanna ku dhiyabaxeen ku dhiibaxeen mustafana aanu waxba ka qaban uuna ku daawaday welina aanu tegin tuli guuleed oo u jirta xafiiskiisa wax ka yar labaatan kilometr dadkaasina aada u barakaceen inuu iska indha tiray baa waxay ka imanaysaa kow isagoo oromowda xafiiska keentay iyo laba isagoo aaminsan meelo badan oo soomaalida haddii oromo ay raacaan aanay waxba ka qabin sheekadana aada iyo aad bay xaasaasi u tahay in ummadda soomaaliyed la socoto saakana waa soo dhigay bartayda bulshada oo arrimahan kaga hadla hagaag aan arrimaha mustafe marar badan isagoo hadlaya waxa uu sheegay in aysan isagu marna gorgortan ka galeen dhul soomaaliya leedahay iyo dabcan in soomaalidu ay si xora u noolaato gobolka arrimaheedana iyadu u madax banaanaato aan waxba loo yeerin markaa dhinaca ad ka hadlaysana waa waa iska hor imaanayaan bal iftiimitaa ficilka ficilka uu sameynayo iyo hadalka uu ku hadlaya ismale ilaa iminka ma uu booqan meelo badan oo soomaalidu ku cadidan tahay sidaan kuu sheegay tulli oo guuleed oo u jirta labaatan kilometer waxaan dhannayn xafiiska iyo aroorkasta u shaqo tago ilaa iminka ma tegin ilaa godob waa tegay sidaan la socoto hadallo badan uu ummadda soomaaliyeed ku qanciyo iyo ficil iyo waxyaabuhu qori jiray oo anigu aan ka warqabo anigu isaguna aan istaafsanay gaar ahaan uu doodo badan ka qayb kale uu leeyahay baabili soomaali male oromaale isagoon wax cilmiga keenin waa cabsi waxay keenaysaa aada iyo aad tuhun u badan gaar ahaana anigu aan ugu dhuundaloolo in baqasho badan ay ka jirto in waxa uu kaga dhawaajinayo siyaasiyiintan ay caadi u tahay waxay kaga dhawaajiyaan iyo ficilka ay qabtaan inaanay inta badan isqaban marka haddii uu kaga dhabeeyo arrimaha uu sheegayo waxaan kaga ballan qaadayaa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ummadda soomaaliyeed meelkasta ay joogaan way ku taageerayaan waktigan xaasaasiga ah laakiin baqashadaas iyo ficilada uu hoos ka qabanayo iyo sida uu u maareynayo isherdiga ka dhexeeya soomaalida iyo dadka aan soomaalida ahayn ayaan inaba islahayn iyo dadkan uu hadda isagu u qoondeeyey inay uga qayb galaan soomaalida shirarkan aan kuu sheegayo ama komishinadan ilaa haddana uuna hal erey ka odhan matalan waxaa la yaab le tigreega damiinta ay geysteen iyagoo ogba commissionka aan sheegay dib u heshiisiinta saddex iyo toban baa tigreeg ka ah xagga soomaalidu hal qof oo gabadhaa yar ay ka tahay isagaana gabadha qoondeeyey ilaa imikana bayaan cad ama hadal kamuu soo saarin asaabana intuu tegay kamuu hadan marka guddiyadani waxay waxyeelo ku keeni karaan dib u habeynta dhulka laysku haysto marka ilaa iminka mustafe waxyaabaha uu kaga shanqarinayo sida dabeecadda uuna tusaya waxay ku gelinayaan baqasho aada xoogleh laakiin haddii uu la yimaado dardardan soomaalinimada dhiiri gelinayo waa la taageeri
hagaag marka ra-iisul wasaaraha etoobiya maxaa la dhihi karaa si gaara soomaalida ugu fiirsanaya ilan soomaalida gobol weynna waa leedahay waa gobolka saddexaad xagga diimaha marka la eegana dadka halkaas degan boqolkiiba boqol diinta islaamka ay haystaan halka waxaan arkaynay katoliga iyo ortodoxka iyo dhammaan ama diinta christianka oo dhan waxaa laga siiyey xubno waaweyn gudiyada afartan iyo kowda oo saan soo akrinay muxuu soomaalida gaar ugu bartilmaameedsanaya horta ninkani wuxuu ka yimaadaa diinta ortodoxga ma isagu pentacostal waa xagjirka qaybta christanka oo missionariga la yidhaahdo oo runtii islaamkana aadaanu aqoonin hadday yaqaanaanna intay run ka yaqaanaan tan labaad waxa weeye waa iska dabeecad etoobiya oo in la faquuqo soomaalida oo ajimadii loo arko wax kasta oo ay sameeyaan ama si kasta isku dhiibaan kamuu kamuu indhala-ayn markuu guddida sameynayo oona mas magaalada way joogtay masheekh badan oo soomaaliya joogay dad badan oo soomaaliya yaracimada joogay keliya waxay noqonaysaa arrimaha soomaalida sida loo fuquuqayo in ay noqon karto meesha keliyata ee lagu raaligelinayo dadweyne etoobiya xanaaqsan gaar ahaan oromooda oon leeyahay shaqooyinkii loo baahnaa waxba kama qaban karo shaqo abuur dhalinyarada oromooda ma siin karo arrinta adsaabo ay in badan ka qayliyeen oy rabeen in iyaga la raaciyo ma ma waxba kama bedeli karo maadaama maxaaradi meesha ay taagan tahay tigreega ma ma ma weerari karo oo maanta nin iyaga u hadlayay si cad buu u sheegay haddii faraha ay soo geliso dowladda adiyi inay la dagaalami doonto dowladda tigre meelaha keliya een isleeyahay kacdoonkii oromooda ee ahaa ee keenay adiyi waa lagu xaalmarin karaa waxaa kamid a dulboobka oo in badan oromooda kooxahooda kala duwan oo dhan ay isha ku hayeen dirdabe baabili moyaale gursum oo iyana baabili ku taala iyo meelo kale oo la yidhaahdo ilaa saddex boqol oo pocket oo u badan liibaan oo laisku haysto sidii lagu raaligelinaha ajendaha ugu weyn een anigu u arko adigii inuu oromooda ku dejiyo waxa weeye dulboobka soomaaliyeed dowladda deegaankuna ilaa iminka tallaabooyin ay ka qaaday oo arrimahaas in uun ummadda soomaaliyeed u sharaxayo waxna ka qabanaya kama aragno maxaa markaas yaa arrintan ka daba tegi karaa sidee lagu xallin karaa saan ku sheegay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii sensaskii la qaaday soomaalidu baabili meel laiskuba haysta maahayn maantana waad arkaysaa duleedka jibsiya lagu dagaalamaya keliya waxaa laga waxa lagaga qaban karaa dowladdan le ummadda soomaaliyeed baanu wakiil ka nahay ee jibsiye fadhiga inay bayaan cad ka soo saarto waxay diidan tahay iyo waxa kama dambaysta ayna gorgortan ka gelin sida uu mustafa sheegay uu dhowr jeer waa kaga dhawaajiyey sidaa sheegay ficilkiisu ma muuqdo arrintan oo kale inuu ka daba taga weeye uu yidhaahdo commissionka ugu yaraan afar ilaa shan bay u qalantaa soomaalidu qoombe ahaan marka shacabkeeda la eego saddex iyo tobankaa tigreega la siiyeyaan la siinin midbe oo dagaalkii ugu badnaa lasoo galay hadda dowladii malla sinaawe haddii cid la raali gelinayo in soomaalida la raali geliyo dugul heshiisiintana si misle looga qaybgeliyahay marka shacbigu waa kici karaa laakiin kacdoonku muddo dheer buu qaadan karaa waxase wax bedeli karaa waxna kaga dhawaajin kara dowladda ka wakiilka a ummadda soomaaliyeed taana weli kama hayno wax cad oo arrintaas ka dabatagay
haddii markaa mustafe cagjar iyo dowladdiisu ay arrintaasi ka aamusaan oo sida ay ku socoto maxay ka dhigan tahay
de waxay ka dhigan tahay horta de saad og tahay mustafa kuma iman doorasho shacbi ama dareen shacbi waxau ka yimid qoladan hadda laga calaacalayo oo gacanta intay soo qabatay si cad kursiga ugu fadhiisiisay laba un bay markaa noqon kartaa in uu ummadii soomaaliyeed in uu adeegayo noqdo uu arrimaha ku gacan saydo iyo in uu sida ay rabaan u raaco walba hadda hadacsanaanta iyo mugeylka ka muuqda arrimo badan oo deegaanka la soo gudboonaaday waxay tusaysaa in uu xaggooda u xaglinayo isleeyahayna haddii waxyaabo badan aada qabato kursiga ayaad waayo isagoo xoogo badan oo kale oo soomaalida ka midana ay intaa quudaraynayeen kursigiisa tacshiiraadna ay ku furayaan marka isla dhibaatadaas waa haysataa laakiin maalinta dhow siduu uga dhawaajiyo hadduu ummadda soomaaliyeed wixii ay rabto uu kaga dhawaajiyo waxaa la cadeeyey in ummaddu ay raaci karto dhinaciisa marka inuu ku dhiiranaado uu ummadda raaco hadduu taa samayn waayo dhulka soomaalidu waa dhacmaya lazman arrintaa kama fursanay